mahad kulli ilaahi baale waxaan rabaa muslimiinta ka qayb qaadatay dhismada masaajidka iyo markaska shariif cabdinuur bangal ee dhulkii gaday ee haddana ijtihaadka badan ku bixinayso markaskaas inaan u mahad celiyo xaqiiqadii meeshaas baahi diineed baa ka jirta waxaan codsani dadka annaga meeshaas inta ahlu khayrka ahee wax bixini in la isugu tago markaskaas bangal masaajid iyo markas meel wax lagu barto baahi diineed baa ka jirtaa meesha haddaan hadalka soo koobo marka dadka muslimka ahe wax sadaqaysanna meeshii culaysyo ka jiraan oo la rabo diinta in laga soo bixiyo iftiinkeeda bannaanka lasoo dhigo baa meelba meesha kala waa isku mid laakiin way kala khayr badan yihiin sidaan fili marka waxaan dadka weliba afkan aniga aan ku hadli dadka ku hadlo ee ehlu khayrka eh waxaan rabaa bangal markaskaas shariif cabdinuur oo xogta saan ku hayo sentar weyn oo diinta laga faafiyo ahaan doonto inaan isugu tagno oo nin walba wuxuu tari karo uu taro oo markaskaas iyo masaajidkaas dhulkii waa diyaar wax badan oo khayraad ay kordhini meeshana waa daraf islaam baan dhihi karaa ani hadda bangal wixii ka xagga ee dad uun aan muslim ahayn baa degaa wax in yar oo tana riba dhinaceeda ee ma ogi marka meesha inaan culays saarno oo muslimiinta ay usoo gurmato ayaan codsani wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu